gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaado ayaa daahfura siminaar lagu soo bandhigay xogurur laga sameeyey degmada cadaado lasoo gabangabeeyey xugururinta ayaa waxaa loo soo bandhigay golaha deegaanka degmada cadaado waxaana samaysay hay-adda somaali public nida oo la soo gaabsho s b a xugururinta ayaa ku saabsan sida wada shaqayn dhow ulala yeelan karaan golaha deegaanka degmada cadaado iyo dadweynaha reer ku dhaqan degmadaasi golaha deegaanka ayaa xog ururinta ku biiriyey afkaar iyo sidoo kale soo jeedin waxtar u leh maamulka iyo bulshada degmada cadaado haddaba waa kan gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaado cabdixakiin maxamed cashir oo ka hadlaya siminaarka iyo wixii lagu soo bandhigay xog ururinta laga sameeya degmada cadaado
intaa ka bacdi waxaa halkan nooga furmaya barnaamijkii dood cilmiyeedka amaba aqoon isweydaarsiga oo kal hore hay-adda sba bishii sideedaad ay noo qabatay qaybtiisii labaad ayaa halkan nooga furmaya barnaamijkaasi barnaamij muhiim noo ah ayuu ahaa rajeynayaa in aan markii dood cilmiyeedka iyo cilmibaarista lasoo bandhigo xog ururintii qaybihii culummadii odayaashii haweenkii iyo dadka kale ee ururada bulshada caafimaadka iyo waxbarashada ururka haweenka iyo dhallinyarada xogtoodii markii lasoo bandhigo waxaan rajeynaynaa insha allah meelihii ay gaabis uga jiro shaqadan inaan kasii xoojin doono haddii ilaahay idmo marka bulshada wada shaqayn wanaagsan ayaan la leenahay haddana waxaan ka rabnaa wada shaqayn wanaagsan oo kale annaguna waa waxay noo tahay toostoosin annagana toostoosin ayay noo tahayoo markii lagu yiraa meel heblaha wax kaa dhimay waa iskasi toosinaysaa insha allah marka waxaan isku baraarujinaynaa inaan shaqada sii laba jibaarno insha allah meeshii joogta aan meel dhab ka sii geyno
maamulka degmada cadaado ayaa ku howlan sidii xog fadhida looga heli lahay qaybaha kala duwan ee bulshada reer cadaado taasoo ku saabsan sidii degmada iyo kaabayaasha dhaqaalaha loo hormari lahay